hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shir looga hadlayay dardargelinta howlaha gurmadka soomaaliya iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka danta yar ee ku nool gudaha dalka waxaa ka qayb galay shirka ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha ee xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka maxamed cabdi waare wakiilo ka socday deeqbixiyaasha hay-adaha gargaarka qaramada midoobay hay-adaha aan duuliga ahayn ee gargaarka ka shaqeeyo mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedyada dalka doctor axmed cabdi aadan guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo dahafura shirka ayaa ka warbixiyey ujeedka shirka
maantay waxaan isugu nimid shir kooban oo ay ka soo qayb galeen hay-adaha caalamiga ah daqbixiyayaasha matalayaal matalay dowlad goboleedyada oo wasaaradaha gargaarka ee dowlad goboleedyada shirkan oo ay soo qabanqaabisay si wada jira u soo qabanqaabiyeen hay-adda sodma iyo hay-adda world vision ujeeddadiisu waxay ahayd in laga tashado qaabka gargaar loo gaadhsiin karayo goobaha inta badan ay adag tahay in la gaaro ha ahaato siyaabo kala duwan ha sababeene marka run ahaantii hay-adihii meesha isugu yimid iyo mas-uuliyiintii wasaaradaha gargaarka ee dowlad goboleedyada ka socdayba waxay si aada uga wada hadleen sidii loo gaadhsiin lahaa gargaar meelaha inta badan ay adag tahay in la gaaro xilliyada ay dhibaatooyinku jiraan sida abaaraha fatahaadaha iyo wixii la mid ah waxaa runaantii aad iyo aad looga wada hadlay dowrka ay deeqbixiyaashu yeelanayaan iyo dowrka ay hay-adaha humanitarianku yeelanayaan iyo dowrka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay yeelan karaan marka laga hadlayo in la gaadhsiiyo deeqaha gargaarka goobaha iyaga ah runaantii aad iyo aad ayaa looga wada hadlay